xilli muddooyinkii u dambeeyey hay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka socdeen dhismaha wadooyin laami ah oo qaarkood la dhameeyey qaarna uu weli dhismaha ku socdo ayaa maamulka degmada kismaayo waxa uu soo saaray awaamir lagu furi doono wadooyinka xirnaa muddada dheer oo haatan la qorsheynayo in laami la saaro gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed farweyne oo xafiiskiisa shir jaraa-id ku qabtay ayaa waxa uu bulshada kismaayo la wadaagay xilliga la furi doono wadooyinka xirnaa kismaayo agaasimayaasha dowladda hoose guddiga dhulalka iyo wadabixinta magaalada degmada xaafadda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waa afar iyo tobankii bishii tobnaad labada kun labaatan iyo afar waa maalin isniina waxaanu soo samaynay kormeer kadibna shirkaanaan isugu nimi shirkaanu wuxuu daaran yahay dardargelinta iyo horay usii wadidda kismaayada cusub haddii alla idmo saaka waxaanu soo marnay waddooyin dhowrah oo dowladdii maxamed siyaad barre la mari jiray oo si fiican loo isticmaalayay qaybo ka midana hadda ay xiran yihiin gebi ahaanba qaybana ay ka bannaan yihiin qaar ka mid ah oo hadda si dirqiya lagu maro sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah maadaama magaalada ay kortay weynaatay dadkii aw batay adduunkuna u guuray teknolojiya casri ah in dib loogu celiyo wadooyinka siday ahaan jira si culayska magaaladu uga yaraado iyo socodka ay dadkoola u furmo dadweynuhuna ay u helaan adeeg hufan iyo horumar dawli ah sidaa darteed waxaan rabaa inaan wadooyinkaan furayno dadka degan halka aan ka ogeysiino bulshada reer kismaayoodna aanu warbixin uga siino wadada ugu muhiimsan oo hadda la furayo waa waddada loo yaqaano ceel munashibiya waddadaasoo isku xirta laamiga xaaji jaamac iyo laamiga umbratorio waddadaas waxay ahaan jirtay waddo weyn qof walba reer kismaayoodana waa garanaya maantana waxaa ka bannaan wax hal gaari oo mari karo oo aan laba gaari isu dhaafi karin guddiga waxaanu siinay amar waddadaasuna waxaa la rabaa dadka degani sida ugu dhaqsiiyaha badan inay u banneeyaan amarkana u qaataan maxaa yeelay waddo in qof xirtaa sharci maaha waddo waddada ka dhaxaysa dadka soomaalin baa wada leh dadka reer kismaayood baa wada leh bini aadanka oo dhan bay ka dhaxaysa sidaa darteed lama aqbalayo inay qof iyo qofafi ay waddooyinkaas soo galaan oo xirtaan sidaa darteed waxaan u faraynaa dadka waddooyinka inay banneeyaan sidoo kale waxaa lagama maarmaana in la furo waddada iskaka baxda soomaaliya ee airlinetii hore laamiga washaddana ku dhacda una gudubta laamiga fiyaad oo hadda la dhisayo waddadaas waxay isku martaa xaafadda faanole way ka baxdaa afar jirna waa ku dhammaataa